إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah in ka badan labiyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iyo qaraxyo ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadashay culayska ciidamada shisheeye iyo hiir shabeelle ka haysta waddada xidhiidhiisay jowhar iyo balcad isagoo soo hadal qaaday xildhibaan dhowaan lagu dilay jidkaas nin la taliya uu soo noqday madaxweynaha dowladda federaalka haddana ka shaqeeya arrimaha sirdoonka ayaa sheegay in iyaga iyo shisheeyahuba ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay iyadu leedahay webiga anniil xilli ay bilowday biyo buuxinta biyo xireenka nahda wilaayadii islaamiga ah ee gadow ayaa waxaa isku soo dhiibay askar ka soo goosatay maamulka jubbaland waxaa sii kordhay tirada askarta ameerikaanka ah ee uu ku dhacayo korona iyadoona loolan adag ay wajahayso wasaaradda gaashaandhigga waddankaas warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiio fidsan in ka badan labiyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iyo qaraxyo ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan inoo faahfaahinaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya silsilado qaraxyo ah oo habeenkii xalay lagu weeraray xarumo iyo fadhiisimayaal ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin qaar ka mida degmooyinka magaalada muqdisho qaraxyadan xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa gaarayay ilaa iyo toban qarax kuwaasoo jugtooda si aadah looga dareemay guud ahaan caasimadda qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda jamhuuriya waxaana lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay ku dhaawacmeen saddex askari oo ka tirsan askartii qaraxa lala beegsaday qaraxa labaad waxa uu ka dhacay saldhigga howlwadaag gaar ahaan xarunta degmada waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa xarunta degmada qaraxa saddexaad ayaa isna waxa uu ka dhacay isla degmada howlwadaag gaar ahaan xarunta daallo waxaana lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qaraxa afaraad ayaa waxaa lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa degmada wardhigley gaar ahaan xaafadda maxamuud xarbi qaraxa shanaad ayaa isna waxa uu ka dhacay isla degmada wardhigley gaar ahaan laanta barwaaqo ee furayaasha kaasoo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka qaraxa lixaad ayaa waxa uu ka dhacay degmada howlwadaag gaar ahaan isgoyska degmada waxaana lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qaraxa toddobaad ayaa waxa uu ka dhacay degmada hiliwaag gaar ahaan hotel guuleed waxaana lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka qaraxa sideedaad ayaa isna waxa uu ka dhacay degmada daynile gaar ahaan xerada guulwadayaasha kaasoo lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qaraxa sagaalaad ayaa isna waxa uu ka dhacay isla degmada daynile gaar ahaan halka loo yaqaano sambag waxaana lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka ugu dambayntii qaraxa tobanaad ayaa waxa uu ka dhacay degmada yakshid gaar ahaan suuqa xoolaha ee alfurqaan waxaana lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka isku soo wada duubo howlgalladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ayse soo tarayeen cabashada saraakiisha dowladda federaalka war ku saabsan nin la taliya u soo noqday madaxweynaha dowladda federaalka oo ka shaqeeya arrimaha sirdoonka ayaa idinku soo maqan balse markaan walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka hadashay culayska ciidamada shisheeye iyo hirshabeelle ku haysta waddadii xidhiidhisay jowhar iyo balcad waa qaybta labaad waraysi uu warbaahinta alfurqaan siiyey sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe wuxuuna kaga warbixiyey dhacdooyin toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ugu horeyntii sheikha wuxuu soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay maamulka hirshabeelle ku qabaan xilliyada ay ku socdaalayaan waddada xidhiidhisa muqdisho iyo jowhar isagoona tilmaamay xildhibaankii dhowaan ay ku dileen waddadaas inay ahayd digniin ku socto xubnaha ka tirsan maamulka hirshabeelle halka ka mid ah marka baaburka isku qariya mujaahidiintuna waxay u fadhiisanayaan jidka dhexdiisa iyagoo ka degan macnaha balcad iyo xanan afartan kilomitr wey konton kilomitr waxay ka degan yihiin ilaa sagaal meel sagaal meel dii loo qaybsoo shan kilomitr shanta kilomitr waa degan yihiin labada shara dhexdooda loo fadhiisanayo markaasaa lagala degaya hadda kii waxaa u dambeeyey maxamuud xoor shaaqi ma waxaad ula jeedaa xildhibaankii lagu dilayay waddada xiriirisa jowhar iyo balcad murtadka xuma baabuur isku qarshay soo degaa la yidhi ummaddii ma yaabin ummadda lama yaabin sababto ah waa ogyihi geedkan asagaa dabaaleh waa ogyihi marka degnin guday u tahay hadda ka horna waa dhacday ma dhacaan ma baxaan ilaa ay hadday baabuurkooda iyaga waa la baabiyaa ama waa la gubaa ma isticmaali karaan baabta shacabka keliya isticmaasha mujahidiintuna waardiye ka hayaan wixii kii kusoo dhaqaaqana inta camiiliyadu ka dhacday ilaahay unbay xisaaban tahay waxaa laga quusta hawshaas iyada marka saasaa ka jirta waddadaas sidoo kale mar wax laga weydiiyey dhaqaatiirtii ay dowladda federaalka ah ku laysay deegaanka gololey ee duleedka balcad ayuu sheegay inay aada ugu xumaadeen dhacdadaas isagoona ka warmay sababta keentay in la laayo dhakhaatiirtan arrintaas runtii waa arrin xanuun badan yahay dadka muslimiinta hodegan wilaayada iyo xarakatu shabaab mujaahidiin ciidankeeda iyo maamulkeeda runtii aadaan uga xumaanay dad masaakiin oo walaalaheena oo aan wax dembiya geysan oo xataa jihaadkii faradka ku ahay aan ku jirin iska shaqaysta iska jooga ayaa waxaa u tegey kuwa dad u xiga dad maaha uganda iyo burundi iyo ma kuwa dad u xiga u tegey oo kirishtaanka la socda oo murtadiin ah kadibna goobahoodii ganacsiga caafimaadka iyo farbishiyaashooda iyo shaqooyinkooda ku jira baawur lagu soo qaaday xoog lagu soo qaaday kadibna waa la toogta kulligood sideed nimoo ka mid a arrintaas arrin naxdin ilaahay ahayd maalintaa maalinta ka horreysay ayaa baabuur ay lahaayeen murtadiinta ayaa la baabi'iyey dadka saaraay mid kama ayman maca baabuurkii dib looma arag marka haddii ay wax qaban waayeen oy mujaahidiinta waxba ka qaban waayeen runtii dadka shacabka ahay oo ay og yihiin in ay dadkan ay muslimiin yihiin oysan gaalada rabin ay ku og yihiin waa lays og yahay ayay waxay isyiraadeen ayagaa sacbooliyaheed laaya arrintaas marka waxay ku rabeen inay dadku ka argagaxaan inay badal iyo niman baalayaad noqdaan arrintiina waxay ku keentay in ayagii laftoodii ay noqdaan dad la ugaarsanaayo shacabkii iyo mujaahidiinta isu soo dhoweyso ayagoo awalba isu dhaweey aada isugu dhoweyso insha allahu tabaaraka watacaala waxaana ka ballan qaadnay in loo aaraayo sideedaas nin waadna maqashay iyadoon wax dheerba la gaarin wixii ku dhacay murtadiintii saddex maalmood kadib waxaa la baaba'shay baabuur kale iyo ciidan ay iyagu lahaayeen ugu dambeyntii sheekh kaba ku tukaday ayaa bulshada soomaaliyeed baaq u jeediyey dadka muslimiinta waxaan leeyahay xoog la-aanu ma hayso xoolo la-aanu ma hayso rag la-aanu ma hayso mushkilada haysataa waxa weeye cadowgeeda inaysan maanta aqaanin marka waxaan leeyahay ina shayaana shaydaan marka la leeyahay shaydaanku lama waaye shayaadiinulinsi waaljinni weeye iyagaana cadowga rususha iyo dacwada islaamka iyagaa u ah cadow shayaadiinulinsi isagaa weliba horeeya marka gaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiintu waa cadowga waa shayaadiinulinsi weeye waana cadow ilaahay waana cadowgiina marka fatakhiduuhu caduwana ilaahay taladaasu marka waa tala ilaahay haddaan cadowgaaga adan cadow ka dhigan wuxuu kugu dilayaa si sahlan uu kugu dilaa si sahlan ayuu kaaga takhallusaya dadka muslimiinta ahu marka waxaan leeyahay adduunkaana badbaada arki maysin aakhirana ilaahay agtiisa raalinimo ka heli maysin adinkoon shaydaan cadow ka dhiganina haddii laga dhiga laha ee qoryaha la wada qaada laha ay maanta dadka muslimiinta malaayiinta u istaagi lahaayeen dagaal ma socdeen qofkii muslima oo rag ah oo istidaaca u leh ee awood u leh waa inuu qori qaato hadduusan qori qaadan karana wuxuu jidka ku biirin kara inuu ku biirsho maanta jid kale ee muslimiinta lagala hadlaayo ma jiro sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukade waaliga shabeellaha dhexe ayaa waraysiganna u ahaa mid dheer islamarkaana mowduucyo kala duwan uga hadlay waxaa la yeelatay idaacadda alfurqaan isku soo wada duuba walaayada shabeellaha dhexe ayaa haatan u muuqata mid higsanaysa horumarro kala duwan nin la taliya uu soo noqday madaxweynaha dowladda federaalka haddana ka shaqeeya arrimaha sirdoonka ayaa sheegay in iyaga iyo shisheeyuhuba ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan inoo soo jeedinaya xuseen macalin maxamuud cali oo soo noqday la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo haddana madax ka ah hay-ad sirdoon oo xogaha ka ururisa dalka soomaaliya oo la yidhaahdo hiraal ayaa quus ka muujiyey dagaalka ay iyaga iyo shisheeyuhu kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo uu ka gaabsaday sababaha fashilkooda haddana waxa uu luqad fasiix ah ku muujiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay awood sarraysa dowladda federaalkuna tahay mid ku fashilantay inay la baratanto wuxuu arrintaasi ku tusaaleeyey suuragal ahaanshiyaha waxa dhici karaya haddii ay ciidamada shisheeyaha ka baxaan waddanka innaga waxaan isku aruurinaa daytooyin innagu aan aruurinay iyo kuwa hay-ado kaleeto oo innaga aanan hayn ay soo aruuriyeen oo ay ku jiraan idaacadaha dalka hay-adaha cilmi baaris iyo intoo kaleeto labadii awoodooda ishayay oo ahayd shabaab iyo dowladda soomaaliya teebaa awood ahaan hadda sarraysa oo muuqata waxaa dadka khubarada dhan laysku raacsan yahay ilaa hadda dowladda soomaaliya ciidamada soomaaliya oo haddii la isku daro kuwa dowladda federaalka ay maamusho iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay maamulaan haddii maanta ciidamada ajnabiga ah isan maanta aysan joogin ama ay ka tagaan in ay shabaab si sahlan dhulka badankiis ay ula wareegaan isagoo sii micneynaya arrintaas ayaa waxa uu yidhi micnaheedu marka maxay tahay weli in aan aanan ka maarmin kaalmadii shisheeye marka tobankii sano labayo tobankii sano oo ay ciidamada ajnabiga nala joogeen micnaheeda waxay tahay kama aanan faa'iidaysan haddana ma muuqato inkastoo dee luqadda lagu celceliyo ciidamada waa in la saaro layskuna dayay in kun iyo kun iyo la saaray laakiin xaqiiqada runta oo dhulka waxay sheegaysaa in aysan ciidamadaas laga maarmin marka jawaabtaadiiaan waxaan u raadinayay sawirradaan inaan kaa tuso wax weyn amniga lagama qabanin waxaana meesha cabirka ugu dambeeya ka qaadanaysa noqoto ka maarmashada ciidamada shisheeye oo dalka jooga xuseen macalinaha ayaa muddo saddex sano ah la taliya u ahaa madaxweynaha dowladda federaalka waana ninka u qoray istaraatiijiyadda waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada laakiin hadalkiisa ayaa waxa uu yahay qiraal cad oo uu fashilka dowladda ka sokee uu isagoon is-ogeyn ku qirayo inuu ku fashilmay qorshihii uu dejiyey isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tibaaxay inuu ka mid yahay dadka la dhacsan duqaymaha dhanka cirka ee uu maraykanku ka geysto soomaaliya mana uusan kala soocin dadka abriyada ah iyo kuwa halgamaya laakiin wuxuu haddana hoosta ka xariiqay inaysan waxba soo kordhin duqaymahaasi
anigu dadka bogaadiyaan ka mid ahay laakiin dhanka aan ka dhaliilsanahay waxay tahay marka koowaad aad ulama jaan qaadsana hadduu jiraba ayada laftirkeeda aan shaki ka qabo qorshe dowladeedoo socda lama jaan qaadsana waxay u eg tahay inay iyagu go-aansadaan meesha ayay bartilmaameedsanayaan jawaabteedana iyo waxa ay dagaalka kusoo kordhisana aanan la cabiri karin laakiin hadda waxaa moodaa qaab oo habqan ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah qolo walba inta ay hayso maaragtay inay isaga daadiso shabaabna arrintaas way kaalmaynaysaayo dhib uu ka ratib maayo maaha inay weeqmaan waxa isi soo taraya saraakiisha dhanka ammaanka ee dowladda federaalka ah ee qiraya inay fashilmeen dowladda iyo shisheeyaha taa beddelkeedana ay awood ishaysatahi tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab yuusuf maxamed siyaad indhacadde ayaa shalay si cad oo aan kaleexleexad lahayn u sheegay in dowladda federaalka looga adkaaday xeeladda iyo taagtiigga dowladdu waxay daba socotaa shabaabka shabaabkiyaa mashquuliyey wuxuu ku mashquuliyey shabaabku mar maalinba tab tabuu la imaana tabtaasaa waxaa loo diyaarinaa qaabka laysaga difaaci lahaa tabtaas markuu arko qaabka laysaga difaaci lahaa in loo sameeyey tab kalow keenaa marka waxaa waaye dowladdii yaa ah fadhid shabaabkiina waa facaal marka mar kasta asa- asa- asaa la daba socdaa labada qof qofka la daba socdo ayaana hadi jeer guulaysta dowladda federaalka ayaa gelaysa marxalad kala guur ah taliyaheeda milatariga hadda ma haysto ilaalo uu ku kalsooni qabo maadaama ay ciidankiisii khaaska ahaa ku le'deen weerar nafornimo ah oo isaga lagu qaarajin lahaa oo ka dhacay degmada hodan toddobaad ka hor arrimahan ayaa waxay imanayaan iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka uu ciidankiisa u khudbeeyey in ka badan labaatan goor muddada afarta sano ku dhow ee uu xilka hayo isagoo ugu baaqayah inay dhaqaaqaan oo ay isku furaan waddooyinka xiriiriyaha muqdisho iyo baydhabo iyo muqdisho iyo jowhar ilaa iyo haddana ma jiraan ciidan dhaqaaqay oo khudbadihiisii tirada badnaa dhaqan geliyey dowladda itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay iyadu leedahay webiga niil xilli ay bilowday buuxinta biyo xireenka nahda haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya dhamaca fog ee xabashida ee ku aadan la wareegitaanka biyaha aniil ayaa bannaanka u soo baxay markii ay madaxda dowladda itoobiya ay iska wareejiyeen libaaska diblomaasiyadda oo ay runta ka sheegeen hadafkooda rasmiga ah wasiirka arrimaha dibadda itoobiya ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitterka wuxuu ku sheegay in dalkiisa uu leeyahay webiga aniil oo ah webi leh muhiimad ballaaran marana waddamo badan oo ka tirsan afrika haba ugu muhiimsanaatee waddamada masar iyo suudaan hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya ee ah inay leeyihiin webiga aniil wuxuu ku soo aadayaa xili ra-iisul wasaaraha itoobiya uu shaaca ka qaaday in lasoo gebagabeeyey marxaladda koowaad ee buuxinta biyo-xireenka nahda abiy axmed ayaa shacabka itoobiya ee kala daadsan ugu hambaliyeeyey in dowladdiisu ay soo gebagabaysay wejiga koowaad ee buuxinta waasooyinka biyo-xireenka nahda taasina ay tahay guul weyn oo u soo hoyatay shacabka itoobiya isagoo uga faa'iidaysanaya inuu qariyo dibadbaxyada ballaaran ee ka socda dalkiisa loogana soo horjeedo maamulkiisa ayuu sheegay in adisababa oo ah caasimadda itoobiya ay ka dhacayaan dabaaldegyo ballaaran oo lagu soo dhoweynayo guusha uu sheegay in ay gaartay dowladda itoobiya dowladda masar oo ka hadashay warka ka soo yeeray dowladda itoobiya ayaa ku catawday inay raadin doonto waddooyin diblomaasiyadeed oo ay ku heli karto xaqa ay shacabka masar u leeyihiin biyaha webiga aniil dadka dhaliila siyaasadda cabdifataax asiisi oo afgembi kula wareegay talada waddanka masar ayaa sheegaya in halkii laga rabay siisi inuu awood ku difaaco biyaha webiga aniil oo u biratumanayo dagaalka dalka liibiya isagoo taageeraya dagaal oogay khaliifa xaftar khubarada ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegaya in markan ay u muuqato dowladda itoobiya mid gaartay go-aan kama dambays ah islamarkaana aanay sugi doonin war kale oo kaga yimaada dhinacyada masar iyo suudaan dowladaha reer galbeedka ayaana garab taagan maamulka xabashida ee ethoobiya sida warkan uu ku aqrinayo wariye maxamed cali aadan walaayadii islaamiga ah ee gado ayaa waxaa isku soo dhiibay askar ka soo goosatay maamulka jubbaland askartan oo ka soo goostay ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay deegaanka ceelcadda ee wilaayada islaamiga ee gedo ciidamadan oo ay tiradoodu gaadhayso afar ayaa muddo ka mid ahaa ciidanka maamulkaas waxay ka warrameen waxyaabihii ay la kulmeen intii ay ka mid ahaayeen iyo dhibaatooyinkii haystay meesha ayada ah dhibaato iyo ilaahay duhudiina waxyaalo fara badan baa ka jiro wacyiga ka jira waxaa u badan maxaan ku idhahda ayadoon laisdaryeelaynin ayadoo maxaan ku idhahday baahi badan iyo rafaad badan hoos ka jiro haa wax fara badan baan baqi jirnay waxaan ka baqi jirnay eh, ururka islaamka waan ka baqi jirnay walahi annagii saas noola soo qoro meesha imaanayna markaan imaana annagii waa kuwa sii joogay baa naga shakinayay macdalahi markaan isu imaana yaa na sii baarayay ayaana la sii baaraya haa markii nolosheeda hore oo murtiniintaasay taan u tegay iyo hadda nolosheeda haddii haddii ka fiican taha boqolkiiba sagaashanna waa daryeel xumaan dareemi jirnay maxaadalahi maxaa yeelay ragga dhallinyarada oo meesha jooga gaajo fara badan bay dareemi jireen marka eh, caqabado fara badan bay dareemi jireen maxaa yeelay nin saaka salaad isugu soo toosay ama xabad rooti ah ama baalka la siinayo eh, aad buu ugu aad buu maxaan ku idhahdaa ugu dhibaataystay meeshaas ka dhibaato fara badan baa ka jirtay ugu dambayntii waxay baaq u direen ciidankii ay ka soo goosteen dhallinyartaas waxaan leeyahay walaalayaalow toobad keeno toobad keeno inkastoo hadda waxaan ku rahdaa weliba hadda ayna joogin oo hadda ayba gaalnimada u bareereen ilaahay ka cabsada oo soo noqdo saasaan kugu baaqay lahaa ilaahay soo noqdo dadkiina iyo diintiina soo noqdo waxaan waa gaalo gaalana allaha duleeya way dulaysan tahay yaan liin dulaynin diintiina islaamka laa ilaaha ilaallah maxamedan rasuulullahi ha ka bixin oo soo noqdo walaalayaalow inay ka toobadkeenaan kasoo laabtaan una soo laabtaan diintooda iyo kitaabkoodan ciidanka maamulka jubbaland ayaa muddooyinkii dambe si isdaba joog ah isugu soo dhiibayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna askartan ku biirayaan ciidamo ka soo goostay maamulkaas oo toddobaadyadii lasoo dhaafay lagu soo bandhigayay deegaanka ceelcadde war ku saabsan ciidamada maraykanka ee uu ku dhacay cudurka korona iyo guud ahaan cudurka korona warar ku saabsan ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya weli maxamed ciise
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhegaystayaal xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbin doonnaa qiimaha raashinka dalka qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedana waxaa la iibinayaa lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah haddaan egna moordida waxaa koombadeedii la iibinayaa shan kun loorkeedana waa saddex boqol kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay ahayd laba iyo labaatan kun loorkeedana waa hal milyan iyo afar boqol kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa siddeed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waa milyan laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan waxaa sii kordhay tirada askarta ameerikaanka ah ee uu ku dhacayo korona iyadoona loolan adag ay wajahayso wasaaradda gaashaandhiga waddankaas in ka badan labiyo labaatan kun oo askar ameerikaan ah ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhacay cudurka korona tan iyo intii uu soo bilowday sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan waaxda caafimaadka ciidamada dalka maraykanka askarta laga helay cudurka dilaaga ah ee coronavirus ayaa waxay ku sugan yihiin saldhigyo milatari oo ay ku leeyihiin daafaha dunida waxaana ay ku kala yaalaan saldhigyada ugu badan ee laga diiwaangeliyay wadamada kale ah jabaan iyo kuuriyada koonfureed wadanka jabaan waxaa la sheegay in boqol askari uu kula dhacay cudurkan halka sidoo kale saldhigga ay ku leeyihiin wadanka kuuriyada koonfureedna laga helay in ka badan sagaashan askari sidoo kale waxaa jira gobollo ku yaala gudaha dalka maraykanka kuwaasoo ay ku sugan yihiin askar ameerikaan ah uu ku dhacay cudurkan waxaana ay kala yihiin gobolada arizona california florida georgia iyo sidoo kale texas wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee lagu magacaabo the bentacong ayaa waxa ay sheegeen inay walaac daran ka muujinayaan askartooda ku sugan daafaha dunida kuwaas uu ku dhacay cudurka korona isku soo wada duubo guud ahaan dadka ameerikaanka ah ee uu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysaa afar milyan boqol iyo kow kun saddex boqol iyo sideed ruux halka tirada guud ee dhimashadanu ay kor u dhaftay boqol afartan iyo lix kun warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa